waxaan soo arkay soomaaliya intii muddadii aan xilka hayay dhalinyaro aaminsan in dalkoodu yahay dalka ugu wanaagsan in qarankoodu yahay qaranka ugu wanaagsan waxaan anigu idhaahdaa soomaaliya amni darro kama jirto laakiin kalsooni darraa ka jirto ee aan dhisna kalsoonida dhalinyarada waxaa laga yaaba qofku inuu is yidhaahdo amni darro kama jirto maxaa laga wadaa waa sax haddii kalsoonida dhalinyarada la dhiso sharafkooda la ilaaliyo karaamadooda la ilaaliyo oo loo aamino inay yihiin saaxiibada nabadda iyo dadka horumarka dadka horumarka u horseedaya dalkiina dhalinyarada yihiin wuxuu mahlaabaya qofkii ay shaki kaga jirto inay dhalinyarada nabad yihiin inay dhalinyarada horumarka horseedaan inay dhalinyarada aamin yihiin tusaalahay ugu soo qaada waxaa tusaalahaas ugu filan waxaan dhex socday dhalinyarada marar aan xisaab lahayn waxaan waqti la qaatay marar aan xisaab lahayn waxaan la istaagay meelo dadka ay la istaagi karin waxaan caawa hortiina ka caddeynayaa in dhalinyarada soomaaliyeed ay yihiin hormuudka nabadda sidaa darteed kelmadda ah amni darro kama jirto soomaaliya ee kalsooni darro ayaa ka jirta ee kalsoonida aan dhisna shacabka gaar ahaan dhalinyarada